weerarka oo ku bilowday qaraxyo ayaa waxaa xigay dagaal toos ah oo u dhexeeya ciidamada dowladda kuwa deegaanka iyo maleeshiyada al-shabaab inkastoo ay adag tahay in la helo xogta xaalka dagaalka kadib burbur ku yimid xaruntii isgaarsiinta ee deegaanka qaayib haddana saraakiil ku sugan deegaanka ayaa sheegaya in maleeshiyada al-shabaab ee duulaanka kusoo qaaday qaayib lagu jebiyey dagaalkii aroortii ka dhacay deegaanka taliyaha qaybta kow iyo labaatanaad ee ciidanka xooga dalka gaashaanla sare xasan jaamici ayaa ka warabaya dagaalkii qaayib iyo khasaaraha ka dhashay xilliga labaada subaxda fursanay ayay ayay soo weerareen khawaarijtu waxa weeye magaaladiina gacantaan ku haynaa wax hadda waxyeelaha oo ciidanka gaarina ma jiraan hadda magaaladu waa sidaas wey waa fiicana waxay la hareen ma jirin uma suurto gelin wixii ay ay ay malaynayeen uma suurto gelin magaaladana gacantaa lagu haya ku daba jirnaa haddeerba saacaddan aan kula hadla gaarsiintu waa cariiri weeye marna way imaanaysaa marna way tegaysaa dhib ma leh laakiin waxa weeye hadda waxa noo muhiim ah in magaaladii ay nabad qabto gacantii khawaarijtana aysan ku dhicin oo gacantii ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda iskaashanaya ay gacanta ugu jirto marka khasaare fara badan oo ayaa ayaa nimanka gaaray hadday dee khasaare uusa gaarin maba ayna cariri lahayn waxaan rabnaa inaan tiraroobnaada oo aan warbaahinta la soo socday waxaan ku darayaa waa naflacaari weye nimankaani tabartoodana waa iska soo ilaatay waxaan leenahay intaasay la ekeed wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug axmed shire falagle oo v o a la hadlay ayaa sheegay in dagaalka uu ahaa mid xoogan islamarkaana lagu jebiyey kooxdii al-shabaab ee duulaanka soo qaaday baabuur waxyaalaha qarxa lagu soo xiray iyo niman qarax ku xiraysan ayay iska soo hormariyeen ciidamada yada ayaa xogta hor helay marka baabuurkii iyo kuwii wax ku xiraayeen dhammaantoodba inta aysan gaarin hadafka ay lahaayeen oo ahayd magaalada iyo dadka shacbiga iyo dhex galaan ayaa lagu qarxiyay goobihii ay joog baabuurka weyn oo ay qarax saaran yahay waxaa la socday malaha ugu talagaleen markii magaalada u dhoweynayay si infantry u dagaalaan ciidamantiisuula la aqoon waxaasoo dhan way gufteen dhowr nin oo isqarxinaysa ayana meesha lagu qarxiyey kabacdiina ciidan fashilan oo wixii iska soo hormariyeen ayaana iska hor nimid waana la baacsaday duleedka fog magaalada qaayib ayaana ciidamada iyadu ay sii bacsanayaan marka sidaasaa saaka u dhaceen oo ay ku talagaleen in magaalada ay xarakeeyaan wax weyn gaarsiiyaan ay kolaga horti wasiir falagle ayaa duulaankii al-shabaab ee saakay ka dhacay deegaanka qaayib sidaan ku sifeeyey
maya saldhigga maana soo gaarin qaraxyadu waa kuu sheego waa laga aragti horreeyey laakiin fariisimada iyo dadka u dhadhow meelo dad maaragtay hablaha maaragtay cuntada u kariya ciidamada iyo dad reermiyiyaho meelaha joogay iyo xoolo ciidamada loo keeno meel duleedka ku xidhaay halkaas dad joogay waxwaa gaareen haddana weli maydkoodu yahay iskuma duwin waa dad si teelteela waxu gaareen oo banaanka ka ciidamada laakiin saldhigga iyo ab iyo iyo iyo iyo ku talagalkii ay ciidamada raiskoodu waxa ma gaarin waana laga horreeyey waa la qarxiyey qaayib meel waxay xaruuna oo marka la eego xudunta galmudug meesha ugu culus bay ahayd oo ay joogeen waana wiigga hore ayaana la jiiray si xooga loo qabsaday marka iyaguna qaayib in laga qabsaday waxay ahayd dab iyo in laga adkaaday saakaan rabaa celintoodu waxay ahayd mar uun inaysa qabsanin way ogaayeen tabarta meesha taalana way dareensanaa laakiin ijaha wareerin iyo hafasho ee maaragta isagootina ayay haddii ilahay kuuroo yahay saakan lasoo hawl tageen wixii ay filahayeena waa ku dhaceen diyaar garowga iyaga iyo kutalagalka iyaga waa ku guulaysanay marka wax kale ma jirin meesha waxay meel ay ay qurunsadeen oo wax badan joogeen dhinaca kale ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya ayaa duulaan ku ekeeyey fariisin maleeshiyada al-shabaab ay ku lahayeen deegaanka xiin dheere oo sidaa aan kaga fogeyn deegaanka qaayib ee gobolka galgaduud lamana soo warin khasaare ciidamada isgarabsanaya ayaa dhowaan la wareegay deegaanka qaayib oo muddo ka badan toban sano ay gacanta ku hayeen maleeshiyada al-shabaab waxaana qaybo ka mida gobolada mudug iyo galgaduud ka socda dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhana maleeshiyada al-shabaab cabdulwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo